Wasaaradda Waxbarashada ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa si rasmi ah uga bilowday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe olole ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada ku saabsan muhiimadda waxbarashada, gaar ahaan kor u qaadista heerka aqoonta gabdhaha. Ololahani wacyigelinta ayaa diiradda saaraya sidii loo dhiirrigelin lahaa waalidiinta iyo bulshada inay gabdhahooda geeyaan iskuulada loogana hortagi lahaa gabdhaha ka maqan waxbarashada ama ka taga dugsiyada. Ustaad Cabdirasaaq oo ka mid ah waalidiinta iskuulada ku yaala degmada Balcad ayaa soo dhaweeyay ololahani gabdhaha lagu wacyigelinayo oo ay wado wasaaradda waxbarashada.
barnaamijka wacyigelinta waxbarashada gabdhaha kaasoo ka socda guud ahaan isteedka Hirshabeelle kaasoo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle barnaamijkan wacyigelinta waa barnaamij in dhawaalaba socday kaasoo lagu dhiirigelinayay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer Hirshabeelle inay ka qayb qaataan waxbarashada deegaanka barnaamijkan maanta waxaan ka fulinaynaa degmada Balcad degmada Balcad waxay soo dhaweynaysaa in barnaamijkaas uu ka dhaco degmada saad la socotaan waxbarashada waa sheyga ugu muhiimsan ama waa barnaamijka ugu muhiimsan ee laga soo gala nolosha gabdhaha reer Balcad waxaan ku wargelinaynaa in goobaha waxbarashada ay gaaraan waxaan u sheegaynaa in waxbarashadu ay tahay lacag la'aan ayna soo gaaraan dugsiyada sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo haleelaan ugana faa'iidaystaan fursadaas waxbarasho ee la siiyey Waxbarashada gabdhaha waa aasaaska horumarka qoyska, bulshada iyo qaranka. Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ayaana wada dadaallo wax lagu barayo gabdhaha Soomaaliyeed.